raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta waa habeen isniinada talaado ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sanada laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa kamid a ku-simaha madaxweynahaana guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay dib u eegis lagu sameeyey qaybo ka mid a dastuurka ku-meelgaarka ah taasoo lagu qabtay xarunta golaha shacabka munaasabadaasi iyo khudbadihii laga jeediyey ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan qaarkood waxaad kalood maqli doontaan haddii wakhtigu inoo saamaxo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey shir looga hadlayey arrimaha barnaamijka hiigsiga cusub ee soomaaliya oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaad barnaamijka kaga bagan doontaa mudane maxamed cumar cabte qodobada kale barnaamijka aad kaga bagan doontaan waxaa kamid a dab khasaaraha siyadeed geystay oo caawa ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir dabkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada suuqa sida ay tahay ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay intaanu ku guda jirno barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdishakuur ali axmeda maxamed cabdikalaf ayaa farsameynaya waa mar kale iyo dhacdooyinka maanta waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horreeya barnaamijka haddaanu eegno waxa uu noqonaya inagoo goordhow idiin soo gudbin doono kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha oo maanta ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta golaha shacabka oo guddiga madaxa bannaan ee dib u egista dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamanku ay kusoo bandhigeen oo tubyo ka tirsan dastuurka oo dib u egis ay ku sameeyeen ha yeeshee suuqa degmada wadajir ee gobolkan banaadir waxaa caawa ka kacay dab khasaare hantiyadeed geystay dabkaas oo ilaa hadda dadaalada la doonayo in dabkaasi lagu damiyo ay suuqa ka socdaan waxaan goor dhoweed taleefonka kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolkan banaadir abuukar sheekh axmed cadow waxaan wax ka weydiiyey bal dabka xilliga uu kacay iyo khasaaraha ilaa hadda uu geystay iyo dadaalada socda
ya dabka wuxuu ka bilaabay suuqa weyn qaybta qandalada ilaa hadda isla meeshaas oo ka socdaa oo dabku ka socdaa waxaa waaye maamulka gobolka dagaaladaayda wadaadka waa waa lala dagaalaya laakiin weli dabku waa socdaa si kale dabka marka markii hore intuu ka kacay
wuxuu ka kacay suuqa weyn meesha loo yaqaano eriada qandalada dukaan qandalo ka kacay marka ina koronto loo maraya ilaa hadda marka dabka meeqa saac ayuu socdaa waktiguu socda intee leeg tahay
ya wallaahi waqti dheer oo socdaa dabku sababtoo ah hal saac intaan la gaarin ka hor bilowday hadda waa dareemi kartaa xilliga la joogo waa saddex saac marka ilaa intaas waa uu socday dab
khasaaraha marka iyo baaxadda dabka intuu baabi'iyey ka waran
qandaladi kamid uu baabi'iyey hadda marka tiro rasmiana lama hayo sababtoo dadkiina weli waa socdaa shaqadiina meesha weli way ka socotaa marka waxaan hadli karaa marka arrinta soo gabagabowda waxaan ogaan karaa dadka ka waran ku sugnaa suuqa iyo saameynta ku yeesha dadka suuqa ku sugnaa iyo saameynta ku yeeshay intee la eg tahay
walahi un dadka inkastoo dadku inta lasoo gaarin inta badan ay alaabahooda baxsanayeen oo ciidada amniga oo meesha joogan ay gacan ku siinayeen haddana waxaa loo dhihi karaa weli dadku khasaaro badan oo geystay dhul badanna waa gubay laakiin dadaalada meesha ku socdo aada u weyna awgeed wax badan waa la yareeyay khasaaraha waa gartay marka hadda dadaalada socda ee dabdamisyada iyo intee la eg yihiin maadaama dabka wakti hor soo bilowday
ya wa waa zaaid waa zaaid waa dadaalo zaaid aa socda dabdamisyo hormuud iyo gobolka banaadir intaba waa noo soo diran ayadoo weliba baalboos baalboosyada la isticmaalayo oo lagu daminayo dhulka dadka shacabka hal qadiisa meesha soo geli waa garta marka rajadaa qabtaan intee la eg tahay dabki in la damiyo rajadaa qabtaan dadaalada socda markaad eegto ya waxaan rajaynaynaa wax yar kabacdi inaan soo gabagabin insha allah afar saac intaa la gaari kahor guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolka banaadir abuukar sheekh axmed cadow ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahaana guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo lagu casuumay ayaa ka qayb galay uu ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir munaasabad lagu soo bandhigay diweegis lagu sameeyey qeybo ka mid ah dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya oo lagu qabtay xarunta golaha shacabka qeybahaasi dastuurka ka ti cutubiyadaasi dastuurka ka tirsan ee diweegista lagu sameeyey waxaa ka shaqeeyey guddiga madaxa bannaan ee dibweegidda dastuurka iyo sidoo kale guddiga baarlamaanka u qaabilsan dastuurka abukaate maryan cariif guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka ayaa waxa ay ka hadashay qodobada dibweegista ay ku soo sameeyeen iyo sidoo kale cutubiyada ka tirsan dastuurka oo ilaa hadda aanay labada guddi ee guddiga madaxa bannaan ee dibweegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurku aanay dibweegista ku sameyn iyo sababihii ay dibweegista ugu sameyn waayeen shan cutub oo kale oo ay si iskatiib ku jirto uga soo shaqeeyeen guddigu wuxuu wuxuu la haray afar cutub oo ah kuwa ugu culculus dastuurka soomaaliya lixaad toddobaad sideedaad iyo sagaalaad afarta cusub ee harsan waxay quseeyaan arrimo wada xasaasi ah oo sida awoodaha aqalka hoose iyo kansarka loo qaybinayo awoodaha madaxweynaha awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha garsoorka dalka kan sare iyo kan hoose intaba maanta waxaan idin hor keenaynaa qayb ka mid ah dastuurkii labada guddi ay muddo ku howlanaayeen waa cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad oo meelah dhinaca kalena waxa waaye waa cutubka tobnaad ilaa cutubka toban iyo afaraad si aad u soo akhrisataan si degan ugu fahamtaan dabadeedna aad waxaad isku raacdaan raacsan tihiin ku dartaan ka bedeshaan amaba ka taastaan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa dastuuriyan masale shacabka soomaaliyeed ee sideed iyo tobanka gobol ku kala nool xubnaha hortayda fadhiya ee sharafta leh ayaa awood u leh inay dastuurkan wax ka bedelaan ama wax ku daraan sida uu qeexayo qodobka lixdan iyo saddexaad fakradiisa ah ee dastuurka eesoo dastuur kumeelgaarka ah ayagoo ilaalinaya midnimada qaranka gobonnimada dalka xasiloonida siyaasadeed iyo guud ahaan amniga iyo nabad ku wada noolaashada shacabka soomaaliyeed waxaa xubnaha baarlamaanka ka qaybgeli doonaan mashruuca la tashiga ummadda soomaaliyeed oo degmo iyo gobol kasta ka dhici doona dalka gudihiisa iyo dibadiisa tobanka cutub ah aan soo gudbinay waxaa ku dhex jira arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin in shareecada islaamku ay saldhig u tahay dastuurka iyo shuruucda dalka oo idin sharci kasta oo ka hor imaanayo shareecada islaamkana uu yahay waxba kaba jiraan arrimaha siyaasadda guud ahaan waxaa la gelin doonaa wadatashi siyaasadeed oo marka hore quseeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada kadibna quseeya muwaadiniinta soomaaliyeed oo la rabo beli inay dastuurkan u codeeyaan dabcan qaybahooda kala duwan waa waajib in laga talageliyo nuxurka dastuurka qaranka arrimaha siyaasadeed oo wadatashiga u baahan waxaan madaxda dalka iyo baarlamaanka baarlamaankaba u haynaa warbixinno iyo talabixinno ay na siiyeen khubaro ku xeeldheer arrimaha federaalka ee soomaaliya ku cusub waxay si hagar la-aan ku jirto tala nooga siiyeen sida loo maarayn karo arrimo arrimo muhim ah oo ay ka mid yihiin awood baahinta guud ee dalka labo qaybsiga khayraadka dalka saddex awoodaha madaxweynaha afar awoodaha ra-iisul wasaaraha shan jinsiyadda iyo muwaadinimada lix maqaamka caasimadda toddobo habka garsoorka iyo cadaaladda heer federaal iyo heer dowlada goboleed sideed iyo awoodaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee dalka labada guddi ee qaabilsan dib u eegista dastuurka waxay ka kooban yihiin soomaali geli ahaanteed waxaa ku jira qareenno sharciyaqaano iyo dad waayo aragnimo u leh dastuur samaynta waxaa ku jira siyaasiyiin iyo madax dowladihii hore dalka ka mid ahaan jiray oo macluumaad aad u qiimo badan lagu soo biiriyey intaan dastuurka ka shaqaynaynin waxaa ku jira rag culummo ah oo ku takhasusay diinta islaamka waxaa ka mid ah dad ku soo takhasusay culuumta bulshada macluumaad wanaagsanna ka haysta arrimaha federa- federaaleynta dalka waxaa ka mid ah rag iyo haween dhallinyaro iyo waayeel intaba shakiyaadkaas kala nooca kala cilmiga ah kala takhasuska ah kala jinsiga ah kala da-da ah kalana gobollada ah oo leh waayo aragnimo kala duwan waxay guud ahaan ka midaysnaayeen inay ilaaliyaan midnimada iyo gobonnimada qaranka intay dastuurka ka shaqaynayaan
gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamanka maryan cariif ayay ahayd haddaba waxaa halkaasi markaas kadib khudbad ka jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale kusimaha madaxweynahana gudoomiyaha baarlamanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari haddaba aan ku horumarno khudbada gudoomiyaha baarlamanka iyadoo ay xigi doonto tan ra-iisul wasaaraha iyo tan kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari salaantaa kadib waxaa sharaf noo ah anigoo hogsan shacabka gobolka banaadir ama muqdisho inaan maanta halkaan nagula martigeliyo oo guddoonka baarlamaanka uu nagu marti qaado aada iyo aada ayaan ugu marti uga uga mahadcelinaynaa martigelintaas oo nagu martigeliyey inaan halkaan maanta kasoo qayb galno kulankan ama munaasabadan daafurka dib uegista dastuurka sharaf ayay noo tahay waxayna noo leedahay runtii macno gaara ayay noo leedahay kasoo qaybgalka kulankaan maantaan kasoo qayb galnay sidaas si lamid ana waxaan uga mahadcelinaynaa tixgelinta iyo ixtiraamka iyo qadarinta ay nagu dhegaysanayaan golaha shacabka iyo xilitaan nagula siiyey inaan kelmad halkaan kusoo gudbiyo sidaas lamida waxaan u mahadcelinaynaa guddigii dastuurka ee madaxa banaanaa iyo guddigii baarlamaanka wakiilka uga ahaa dibogista dastuurka ayagana waan u mahadcelinaynaa jawdiga iyo hawsha faraha badan ay geliyeen iyo shaqada ay geliyeen aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa annaga ma rabo inaan kelmaddaa qaato sida laga dhawaajiyey maadaama caasimada soomaaliya dhigeeda aan nahay aan ogsoonahay caasimada soomaaliya inay tahay qalbiga ummadda soomaaliyeed inay tahay hadday wanaagsanaatana soomaaliya idin ay wanaagsanaanayso hadday jirataana soomaaliya o dhan ay xanuunsanayso maadaama dhugeeda aan nahay ayaa waxaan rabaa in aan hortiina aan ka ballan qaadno wax allayo wixii golaha shacabka ka soo baxo inaan anagu taageerayno garab taagannahay iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyaba waana soo dhaweyneynaa bilaab kasta oo shacabkan gobolka banaadir degan udan u ah na waan soo dhaweyneynaa madaxaana saaranaynaa wixii dee aan dan u ahayna shacabka asigaa ka jawaabi doono sidaas lamid ayaa waxaan rabaa kelmadayda inaan ku soo doono mahadcelintaas iyo dareenkaas aan muujinayno runtii oo ku aadan kulankan kasoo qaybgelkiisa farxadda iyo sharafta ay noo tahay waxaan rabaa maadaama meesha la joogo caasimada soomaaliya ay tahay annaguna aan nahay ogadeedii inaan balmartida ka tegnay gobollada aan soo dalxiisino magaalada waan geyno xeebtii liido waan ku casulno haddii ilaa yidhaahdo annaga u soo marayno dariiqa dhanka guddoonka annaga u soo marayno ayaan ayaduna rajaynaynaa inay naga aqban doonaan haddii ilaa yidhaahdo si ay u dareemaan inay magaaladooda caasimadooda ay joogaan haddii allah awoodda lama ogolaado golaha baarlamaanka guud ahaan aada iyo aad ayaan ugu maadinaynaa sida ay noogu sharteen maanta istaagaankaan istaagsanana waxay noo muujinaysaa kalsooni badan ayayna siinaysaa iyo howlaha shacabkaan u hel inaan sii labalaabno dareen fiican ayay na gelinaysaa aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aada u mahadsanaya gudoomiyaha gobolka banaadir haddana waxaan hadda siinayaa in hadal jeedinta ra-isul wasaaraha jamhu- xukuumadda federaalka madaxa cumar cabdirashiid cali sharmaan barakfada
kusumaha madaxweynaha mudane jawaari kusumaha gudoomiyaha mudane jiraad ikas xubnaha labada gole ee sharafka leh
wasaaradda dastuurka guddiga la socodka iyo guddiga madaxbanaan waxaan isalaamaya saxaabadeeda asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan mahadmala aloon sii u jeedinayaa guddoonka barnaamijka gaar ahaan wadada shawaare dhammaan xubnaha golaha shacabka wasaaradda dastuurka guddiga la socodka barnaamijka yaruha dastuurka iyo guddiga madaxa banaan runtii juhdigii keliya yani waktigii hadda aan xukuumad ahaan annaga ujeedada hadda sameeyay juhdigeeda geliyey in daweylista ugu soo dastuurka runtii uma sahladay markii annaga aan nahay labadii kun iyo shan iyo tobankii wax badan oo dibadhaca hagaagsaday waxaan isku dayday inaan maarino dibadhacaas dabadeedna aan ku dadaalo wixii laga gaarsin karin aan ka gaarsin xaquuqda ikhtilaafka iyagoo kale waa kamid ah ahmiyadii miisaanka arrimaha dastuurka u leeyahay dalka ayaa waxaan u magacaabay wasaarad gaar ah oo wasiir wasiirgooda wasiirkuleed si ay u sahlaato arrimahaas duwalisa dastuurka ayaa barnaamijku wuxuu qaraar ka soo saaray sidii ay gudoomiyaha la socodka duwalisa dastuurka ee halka ka sheegtay qaraar loo kala saaray arrimo farsamo wax lagu dalayo arrimaha siyaasadda iyo wax dulwalka haddaba waxay la tahay anigoo uga hadlayay markii arrimaha la soo bandhigay ee tobanka cusubah haddana waxaa muuqata runtii sida anada lagu suurgeliyay ee inay farsamo arrinta muuqato in arrimahaas la soo gudbiyey ay ku jireen arrimo xoogaa siyaasadda walow ay tahay hadda arrintan daafur waan soo dhaweynaya daafurka haddana waxaan rabaa inaan horta xadiqo in arrimahaas duwalisa furo lagu xusay arrimo siyaasadeed oo ahayd inay ka wadashadaan dhammaan hay-adaha xildhibaanka iyo dowladgoboleedyada iyo madaxa shacabka ama soomaaliyeed waxaan rajeynayaa haddii la yidhahdo qeybtaa siyaasadeed oo u baahan taxajuud oo ay ka qayb qaataan dhammaan shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan oo ay qabta ugu yihiin dowlad dowladda federaalka hay-adaha federaalka ee dowladda dhexe iyo dowladgoboleedyada dastuurka in runtii aan ka shaqayn doono in wadatashigaas uu si dhaqsa ah u bilowno haddana aanu siday hore sheegtay gudoomiyaha leegu socodka laba kaashaday dad kooban ah laga diyaariyey xaanshiyo lagu magacdaleen ocean papers oo runtii qeexaya arrimaha cutubiyada hare ee runtii dastuurka waxyaabaha sida dunyadu ay ka yeesho hadday tahay awqaysiga hadday tahay qarxinta awoodaha ee kala duwan ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha sir cadaaladda arrimaha amniga iyo arrimaha khayraadkii sida loo qaybsanayo marka waxaan rabaa yani inaan xaqiijiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaaraan hay-adaha federaalkii oo heer qaran iyo heer doola in dastuurku yahay mid ummadda soomaaliyeed ay leedahay qolo gaar oo leedahay jirin arrintaas darteedna runtii la gelin doono wada tashi marka hore hay-adahaas dowladda heer qool iyo heer qaranba ee ka wada hadlaan kadibna loo bilayo shacabka soomaaliyeed gurida iyo goodba sababa ay ku darsadaan sidaas darteed xukuumaddiisu waxay xaqiijinaysaa qaadashada iyo talooyinka bidcawnadeeda dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo bidcawnayaasha soomaaliyeed iyo heer qool si loo xukun dastuurka lagu wada qanacsan yahay la wada leeyahay islamarkaasna ka tarjumaya himilooyinka rabitaanka iyo geedidiyada shacabka soomaaliyeed waxaa daawo kale inaan u hadlayay runtii dadkii ka soo qaybqaatay arrintaas gaar ahaan gudoomiyaha guddiga madax bannaan iyo guddiga rasaanka wasaaradda dastuurka runtii shaqo weyn bay qabteen laakiin haddana intii ugu muhiimsanayd waa hatumay daafurkan waxaan rajeynayaa runtii inuu siiyo fursad in golaha sharaftada ee shacabka soomaaliyeed iyo gobolada ay arkaan ku darsadaan kuladooda haddii la yeelo isugu soo noqdo labadooda arrimaha siyaasadii waxaasan dabadeedna aan ka gaarno runtii waxyaabihi la ansihi karo ilaa iyo labada kun iyo xdan laga gaarsan karaa si gaarsiino waxaan leeyahay soomaaliha israacdo ha guulaysato waana runteeda ka waad celinaya maanta yani sida shaabkana hadda lagu xasuustay asalaamu calaykum waraxmatullah haddana waxaan yeelaya xusumaha madaxweynaha si munaasabaddan daanfurka dibweynaha dastuurka adejeedintiisa oo nahalka ah inuu usoo gudbiyo kasoo qaybgalayaashii baarlamaanka taleefafada
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن قدومية مدن رئيس الوزراء الوزارة حكومة الفدرالية هي كلها كلها وزيرها mudanayaasha golaha shacabka soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn iyo martida muwaadiniinta sharafta leh waxaan idinku soo dhoweyneynaa kulankan taariikhiga ah oo ah kulankii ugu muhiimsanaa kalfadhiga toddobaad ee u yeesho golaha shacabka maantu waa maalin golahan guud ahaan iyo aniga qof ahaanba qiimo weyninoo leh golahu waa u maalin qiimo weyn waayo waa maalintii uu soo bandhigay qaybtii koowaad ee ammaanada shacbiga tooska loogu xisaabtay in muddo ahba in muddo ah baa la sugayey in muddo ah baa la sugayey oo kalkageedi loo ahaa waxaase maanta rasmi ahaan u bilowday hirgelinta geedi socodka dib u eegisa dastuurka qof ahaan waa e emrayn waayo sida badankiinu ay ka warqabaan gudashada waajibaadka muwaadin ahaan dalkeena iyo shacbigeena igu leeyahay ka sokoow sababaha ugu wacnaa ee aan u soo doontay xildhibaannimada waa kalgacayl aan u qabo inaan ka mid noqdo geedi socodka lagu hagaajinayo laguna turxaan bixinayo heshiisiinta dalkeena midnimada dalkeena iyo iyo baahidooda iyo rabitaankoodana lagu diiwaangelinayo shacbigeena inkastoo dib u eegista dastuurku oo wada aan wada dhammaystirnayn oo ay weli noo suurtagelin haddana mahad allaale waxaa suurtagalay oo la fuliyey dib u eegista toban cutub oo hawsha intii ugu badnayd ahayd waxaana noo harsan waxaana noo harsan shan cutub oo keliya waa bilow fiican oo noo suurtagelinayo horuusii garwadida howlaha qaranka ee dowlad dhisinta mudanayaal marweyn mudana guddoomiye iyo martida sharafta leh intaan horey u gudagelin hadaljeedinta iyo ogolaada inaan hor iyo horaan si gaar ah u salaamo magaca magaca golaha shacbiga ku soo dhaweeyo uguna mahad celiyo wufuudda wufuudda sharci dejinta ay hogaaminayeen afhayeenadooda oo nooga yimid gobolada waxaa kaloo igu waajib ah inaan golahan ku wargeliyo cudurdaan iga soo gaaray guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane axmed cali xaashi sidaad ka warqabtaan waxaa puntland ka socda wadatashi isdaba joog ah oo gudoomiyaha guddoomiyaha kasoo tegi karin wuxuuse ii ballan qaaday in markii arrimahaas uu ka soo dhugbaxo oo isaga iyo wafdigiisada ay wadatashi ugu iman doonaan baarlamaanka federaalka sida uu dhasaha badan waxaa iyagana xusid mudan qadarin mudan waxaa kaloo waxaa kaloo xusid mudan oo qadarin mudan kalena naga oo taariikh ah oo naga mudan inaan u jeedino wakiilada danjirayaasha midowda afrika dowladaha carabta wakiilka midowda yurub iyo wakiilka ururka urur goboleedka igad oo ay maanta naga soo naga soo qaybgaleen shirkeena joogistiina mudanayaal halkan waxay marag ku tahay kaalinta wacan iyo taageerada aada soomaaliya la garab joogtaan iyo geediyo iyo geedi socodka geediga horumarinta iyo dimuqraadiyiinta soomaaliya aada ugu uhelisaan waxaan mudanayaa idinku waxaan mudanayaa idinka codsanaya inaad sii wadaan weliba labalaabtaan dadaalka iyo deeqaha joogtada ah looga baahan yahay hirgelinta howlaha dib u dhista dalka iyo hay-adaha dowladda waxaa kaloo idinka codsanaynaa in mahadnaq aada naga gaasisaan dhammaan dalalka deeqbixiyayaasha iyo dalalka walaaltinimada dhiigooda dhiigga dhallinyaradooda noogu hibiyo waxaa kaloo iyana kulankeena maanta nala jooga waa ka muwaadiniin ah oo jirista dimuqraadiyad kasta ee dastuuri ah looga maarmin waa hirgelinta axdaafta siyaasadeed oo ku oo ku halgaman ayagoo xambaarsan mabaaji iyo aragtiyo siyaasadeed wadani ah oo haddana kala duwan haddaba muwaadiniintan sharafta leh ee maanta kulankan nala jooga iyo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ee u toob haya dhisidda axsaab siyaasadeed wuxuu baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu baarlamaanka federaalka soomaaliyeed idin ballan qaadayaa inaan idinku garab galno himiladan mas-uuliga ah oo aada isu xilqaanteen oo aan idinku taageerno unkidda soomaaliya dhexdeeda lagu abuurayo lagu abuurayo jawi siyaasadeed oo xur ah iyo axsaab siyaasadeed oo si nabadgelyo ah iyo dimuqraadiyad ah ay ugu tartamaan hogaaminta siyaasadda lagu maareynayo arrimaha dalka iyo ugu dambayntii inaan wadajir u guntaxiranno horumarinta sidii axsaabta siyaasadeed ha ahaadeen kuwa xukunka haya iyo ama iyo kuwa mucaaradka ahba ay u noqon lahaayeen kuwa loo wada aqoonsado inay yihiin tiir ka mid ah tiirarka nolosha siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda soomaaliyeed waxaan si gaar ah golaha ugu soo dhaweynayaa uguna mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mudane cumar cabdirashiid cali sheekh maarkee geedi socodka dib u eegis dastuurka ma soo gaareen heerkan heerkan maanta uu joogo haddii aysan ahaan lahayn taageerada joogtada ah taageerada joogtada ah iyo gudashadii iyo gudiyadiisa uusan uusan la garab joogi karin taasi waan kaga mahad celinayaa hadda yeeshee hadda hawsha ugu cuslayd meeshii ugu horseedad badan aynu hortaallaa oo taageero siyaasadeed iyo imkaaniyaadka loogu baahnaa loogu baahan yahay fulinta geedi socodka lagu soo dhammaystiraya dastuurka saas daraaddeed waxaan mudan ra-iisul wasaare kaa codsanaynaa inaad labalaabto inaad labalaabto doorka ijaabiga ahaa iyo taageeradii gaarka ahayd oo geedi socodkan aada u fidisatay sidoo kale waxaan mahad gaara u jeedinaynaa mudane wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka taageeradii joogtisnayd uu u fidhiyey iyo fududaynta howlaha guddiga dib u eegista baarlamaanka federaalka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegis dastuurka uu mar walba haygan ula ahaa waxaan isaga iyo howlgeenada wasaaraddiisba ka codsanaynaa inuu sii wado taageerada looga maarmin taageerada aan looga maarmin dhamaystiridda howlaha dibu socodka siiba dhanka wacyigelinta xiriirinta daltashiga iyo xiriirinta daltashiga dadweynaha mudanayaal waxaan waxaan sanooyin badan waxaan sanooyin badan ka soo shaqeeyey dejin dastuur oo soomaaliya horey usoo dejin dastuuro dhowr ah oo ay soomaaliya horey usoo yeelatay ayadoo nabad ah hay-adaheeda dastuuriga ahna u dhisan yihiin waxaa waxaan marag ka ahay oo maanta idinla horjoogaa oo aan idin sheegayaa in dastuur samayntu ahayn mid sahlan heer isku kalsoo heerka isku kalsoonaan darrida oo kor u kacay kala daadsanaanta dowladnimadii iyo burburkii ay sababeen awgeed wuxuu dastuur dejinta ama dibu turxaan bixinta ka dhigayaa mid lagu wada wuxuu ka dhigayaa mid lagu wada heshin waayo aada iyo aad bay u adkaanaysaa qaarkoodna waxay waxaad istiraahdaa marar qaarkood wax suurtagal ahba ma aha in dastuur la dejiyo duruufada gaarka ah oo ay ku jiraan marar qaarna waxaana suurtagal ah in lagu jiro inta lagu jiro geedi socodka ay dhashaan khilaafaad hor tan iyo laba kun iyo laba iyo tobankii geedi socodka dib u eegista dastuurka naloo igmaday ma ahayn mid si fudud u hana qaada oo caqabado badan baa hakiyey mashaakilada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dhismaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo lala daahay kan oo ah kan oo ah guddigii xagga farsa xag farsamo iyo qormo qaanuuneedka ka taageeri lahaa guddiga baarlamaanka uguna xilsaarnaa arrimaha dastuurka markii la ansixiyey sharcigii lagu dhisayey guddiga guddigana waxaa haddana mar kale lala daahay soo magacaabidda xubnihiisa markii xubnihiisa la ansixiyeyna waxaa la waayey hantidii iyo imkaaniyaadkii kale ee ay ku howlgali lahaayeen waxaa kaloo caqabad caqabad ah in howlaha geedi socodka lagu fulinayo duruufaha amniga wax badan kuu saamixaynin in si baaxad weyn dadka looga qabsado kadib markii aan qadarinay duruufaha iyo caqabadaha nagu nagu hareysanaa laba kun iyo shan iyo tobankii wuxuu go-aan ku gaadhay waxaa golaha shac- golaha shacabku go-aan ku gaadhay inaan inaan sidii la rabay loo dhamaystiri loo- sida- sidii la rabay loo dhamaystiri lahaa loo wada fulin karin dib u eegista iyo laxishiga dadweynaha haddaba si howlaha naloo firsaaray aan u godanno waxaan u baahanay inaan kala dheereyno howlaha ah, howlaheena saas daraaddeed golaha shacabka wuxuu la koob iyo labaatankii luuliyo laba kun iyo shan iyo toban wuxuu guddoomiyey qaraar barlamaani ah oo uu fe- ah, qaraar qaraar barlamaani ah baarlamaanka federaalka wuxuu guddigu u xilsaaray arrimaha dastuurka u xilsaaran arrimaha dastuurka wuxuu qabay inuu guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka kala tashado habta xilkan loo fulin karo soona kala dheereeyo kala soo jeedinta la habboonaatana uu gooba u keeno kadib baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu tala bixintooda helay wuxuu go-aamiyey in loo kala qaado heerarka soo socda kow qodobada dastuurka oo u baahnaan sixid iyo siiqeyn farsamo keliya oo aan u baahnayn oo aan u baahnayn muddo dheer oo gorgortan siyaasadeed lala galo labo arrimo ka maqan dastuurka oo u baahan in lagu kordhiyo saddex arrimo qodobo u baahan in lagu sameeyo dib u eegin hase yeeshee aan looga maarmin in siyaasad eh, siya- siyaasiyan looga heshiiyo lagana gaa siyaasiyan heshiis looga gaaro inta lagu jiro muddada xilxeynta baarlamaanka dhammaad awsan dhammaanin ka hor iyo afar iyadoo la tixgelinayo waqtiga madasha iyo xilxeynta ka harsan oo aada u gaaban awgeed haddii ay jiraan arrimo aan deg deg ahayn oo aan oo aan oo aan oo aan raadin karno in barlam- eh, aan u fari karno baarlamaanka tobnaad ee iman doona loo daayo inuu dhamaystiro iyadoo howlaha iyadoo howlaha ay- eh, lagu maaraynayo habraacan ayaa lagu gaaray horumarka wax ku oolka ah wax ku- horumar wax ku ool ah waxaa halkan xusid mudan in aan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo sidii nin fidka- sidii mid fidka ahayd eh, sidii midfidka ahayd ay ku- ay ku soo dhalaaleen xilkooda loo igmaday waxaan kaloo hambalyo oo, eh, eh, gud ahaan eh, guddiga eh, guddiga baarlamaanka u xilsaaran arrimaha dastuurka waxaan kaloo hambalyo iyo bogaadin ma- iyo mahadnaqba wa- eh, eh, iyo mahadnaqda u jeedinaya dhammaan xubnaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka inkastoo magacaabidooda lala daahay oo mar dambe xilka loo dhiibay haddana way ku ammaanan yihiin dulqaadka iyo duruufaha adag ay kusoo shaqeeyeen iyo ayagoo si dhab ah ugu howlgalay taageerida farsanadeed ay u fidinayeen guddiga baarlamaanka u xilsaaran ugu xilsaaran arrimaha dastuurka wada shaqeyn ka dhe- wada shaqeyn ku dheexan dareen wadaninimo ee labadan hay-adood ayaa soo suurfidhiyey marxaladda gebi socodku maanta uu joogo dokumentigan soo jee- eh, soo jee- soo jeedimaha ah oo aan ku dufakarayno oo maanta nahoryaalla waa marag muujinta dadaalkooda doodo wadahadallo qota doodo iyo wadahadallo qoto dheer oo ay yeesheen labada guddi waxay wadajir ha- eh, hab oo wada ogol ah ku gaareen in golahan iyo dadweynaha soomaaliyeed usoo bandhigaan soo jeedimaha marna ma dhicin in arrimaha ay ka doodayeen ay codayn ku kala baxaan waxayse ku dadaaleen ku- eh, waxay waxay ku soo dadaaleen kuna guulaysteen in qodob walba ay ku ansixiyaan habka wada qotolka dhammaan xubnaha labada guji ee baarlamaanka iyo barkudiga madax bannaan xubnaha labada guji waxaanu leenahay hambalgo hambalgo iyo mahadsanti waxaan rabaa inaan halkan hoosta waxaan rabaa inaan halkan hoosta ka xaqiiqo in qof walba ay u caddaato in qormadan ay labada guddi soo bandhigeen yihiin keliya talooyin iyo soo jeedin intaan loo gudbin qormada labaad ka hor waxay annagoo dhan naga rabaan labadan guddi waxay naga rabaan inaan siino ra'yigeenna fiilooyinkeenna iyo talooyinkeenna sida ay naga tahay saas daraaddeed muwaadiniinka muwaadin kastoo soomaaliyeed maqaan bulshadeed kastoo uu yahay wuxuu fursad u haystaa inuu ra'yigiisa ka dhiibto kana qayb qaato horumarinta dastuurka aan la doo- aan la doonayno inuu dalkeena hooyo ku hirgalo codkaasi u dambeeyey waxa uu ahaa kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaali waxaana kasii horeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale dhacdooyinka maanta ayaanu ku guda shemaa idinkana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maanta waxauu shir gudoomiyey shir looga hadlayey barnaamijka hiigsiga cusub ee soomaaliya iyo waxyaalihii ka qabsooma waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilo ka socday dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka haddaba marka shirkaasi uu soo idlaada ayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaa wax ka weydiiyey bal waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waxaa maanta shirki ku saabsanaa waa shirkii billaha ahaa ee ay ku kulmayeen dowladda federaalka dowlad dowlad maamula maamul dowlada dowlada goboleedyada n iyo international partners ama maxaa la beesha caalamka ku kulmaan bishiiba mar oo ku saabsan new dealka markaa lagaga wada hadlo sidii wada shaqaynta loo xoojin lahaa lagu lagu ansixiyo mashaariicda la samaynayo iyo sidoo kale wixii kolba jira ee arrimaha hadday jiraan arrimo u baahan in si gaara loo loo kor istaagana markaa lagu lagaga wada hadlo markaa shirkan waa shir bil kasta aanu qabano hadii oo mar walbaba saa u dhaca weya marka mashaariicda maanta laga wada hadlay oo isla gartay maxaa ka mid ah waxaan lagu heshiiyey in afar mashruuc oo ay laba soo bandhigeen ama sanduuqa un-ka laga bixinayo labana ay laga bixinayo sanduuqa world banka labana ay ku saabsan yihiin kuwa un-ka ay ku saabsan yihiin mid kusa- ku saabsan sii xoojinta iyo kasii shaqaynta arrimaha federaalka iyo mashruucka kale oo ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dumarku ay u heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa kootadii ama qoondadii loo loo qoondeeyey ee ah maxaa la yidhahda boqolkiiba soddon qaabkii ay uga qaadan lahaayeen ayay labadaa mashruuc ahaayeen labada mashruucee kale ee ee ah xagga world banka ama bangiga adduunka wuxuu iyaguna ku saabsanaay mid xoojinta la xoojinayo ganacsiga gaarka loo leeyahay oo markaa i f c oo ah maxaa layidhaha hay-ad hoos timaada world banka ama ama hoos timaada yani bangiga adduunka ay markaa bixinaysay lacag lagu ka lagu kabayo ama lagu siinayo lagu maalgelinayo ganacsi ganacsiga xorta ee soomaaliya mashruuca labaadna wuxuu ahayd sidii loo hagaajin lahaa ama xog wanaagsan looga heli lahaa qaabka uu kobaca dhaqaale iyo qaabka u socdo intaba yani dhaqaaluhu siduu socdo marka macluumaad badan oo lagu go-aan lagu qaadan karayo in in markaa isagana la sameeyo labadaa mashruuc bay iyaguna kala ahayn iyo marka dhaqaalaha ku baxay shaqadaas iminka may ahayn hadda lagama hadlayn in lacag maxaa la yidhahdaa lacagta ku baxaysay laga hadlo laakiin waxay ahayd in horta fikriyan laisla waafaqo in mashaariicdaa loo baahan yahay inaan loo baahnay marka waxa laisla garta in loo baahan yahay markaasaa imika la bilaabayaa sidii maalgelinteeda iyo iyo miisaaniyadeeda looga shaqeyn lahaa shirka turkiga muqdisho wada tashiga ka mid ah waxyaabihii laga wada hadlay marka maxaa la iska yidhi arrintaas iyo diyaargarowgeeda waxaa laga hadlayay sidii loogu diyaargaroobi lahaa madashaas oo runtii ah madan aad iyo aada muhiim u ah oo kuna saabsan yani guud ahaan xidhiirka iyo wada wada qabsiga ka dhexeeya beesha caalamka iyo iyo iyo soomaaliya
ugu dambeyn marka shirkan waxyaabihii dib loogu eegay wax ka mid ah laba kun iyo shan iyo toban iyo deeqihii newdi arrimahaas maxaa la iska yidhi soomaaliya
runtii waxa ahayd un qaybta laga hadlayay waxay ahayd si wixii sidee loo sameeyaa wax la yidhaahdo monitoring in qaab loo eego in loo sameeyo marka
waa isku waafaqay guud ahaan laakiin weli haddana waxay u baahantahay shaqo kaloo dheeraad ay u baahnaanaysa si ka dambe markaa kaa dib loogu dhigay shaqooyinka ay u baahananaysa maxaa ka mid ah yacni in laisla garto waajibaadka shaqo ee ay- waxaa la rabaa in la- loo saaro guddi xaqiiqa raadisa oo eegeysa yani qaabka ay loo qabtay shaqooyinkii la qabtay ku- labadii kun iyo shan iyo tobanka marka waxaa la rabaa inay guddi xa- xaqiiqa raadisa markaa loo saaro oo ka dhexaysa dadka dee inay wax bixiyeen ma- iyo shaqada qolada qabata oo fulinaya iyo xukuumadda iyo maxaa la yidhahdaa eh, wasaaradaha iyaguna fulinta leh intaasay ka dhexaysa haddii alla yidhaahdo guddiga sagaal xubnood ah ayaa waxa ay isku xilqaameen in ay dhexdhexaadin ka dhex sameeyaan labada garab ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusud dadaalada ay wadaan iyo kulamo ay la qaateen labada dhinacba waxa ay shir jaraa'id u qabteen warbaahinta iyagoo kulamadaasi ka warbixiyey kuna baaqay in looga dambeeyo arrinta dhexdhexaadinta iyo dadaalada ay wadaan waxaana guddigaasi ka mid ah ismaaciil sheekh khaliifa oo ah agaasimaha idaacadda star f m iyo sidoo kale iyo guddoomiyaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf waxay ahaayeen ismaaciil sheekh khaliifa agaasimaha idaacadda star f m iyo weliba guddoomiyaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf oo ka warbixinayey guddigii ay ka mid ahaayeen iyo dadaalada ay wadaan ay ku dhexdhexaadinayaan waayahay bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaynaa bahda saxaafadda guud ahaan marka xigta waxaan rabnaa inaan halkaan ka sheegno Eh, waxaan nahay guddi sagaal xubnood ah oo matalaya guud ahaan eh, saxaafadda soomaaliyeed Eh, guddigaasi waxaa iska soo dhexolay qaybaha kala duwan ee saxaafadda waxaana looga xil saaray inay xalliyaan khilaafaadka eh, ka dhex jira labada garab ee ururka suxufiyiinta qaranka ee nusaj kuwaas oo khilaafkooda uu muddo eh, ka jiray gudaha dalka soomaaliya sidaa awgeed guddiga waxaa loo xil saaray in khilaafkaas uu soo gebagabeeyo waxaan la kulannay ama aragnay qaybihii kala duwanaa ee nusoj ee khilaafka uu ka dhexeeyey waxayna noo wakiisheen noona sheegeen inay ku qanacsan yihiin go-aanka uu gaaro guddigan marka waxaan ugu talagalnay eh, inaan arrintaasi u istaagno oo aan soo gebagabayno waxaan jecelnahay marka eh, guud ahaan inta bahda saxaafadda eh, sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya eh, beesha caalamka eh, iyo guud ahaan ururada daneeya saxaafadda ee soomaaliyeed in ay garab istaagaan guddigan isla markaana ay ku taageeraan ugana dambeeyaan xalinta khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee nusaj waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan soo gabagabayn doono haddii ay garab nagu siiyaan guud ahaan qaybaha kala duwan oo ilaa iyo iminka noo ballan qaaday in ay nagu taageersan yihiin isla markaana ay garab nagu siinayaan sidii arrintan looga marar dhalin lahaa waad mahadsantihin
bismi illahi raxmaan raxiim maanta waxaa meesha isugu yimid guddi sagaal xubnaada oo ay doorteen saxaafadda xorta ah kadib markii khilaaf badan oo soo kala dhex galay saxaafadda gaar ahaan ururka saxafiyiinta qaranka nosoj oo laba garab noqday saxaafadda markay isku timid guddiga sagaalka ay dooratay guddiga sagaalka ahay waxay u tageen labadii dhinac ay u tageen oo isheeyey labada dhinac mid kasta maandeedii soo siiyey waxay dhaheen waa idin madax dhiibanay go-aankeenna aad qaadan kartaan waxaa noogu talisaan aan yeelaynaa guddiga sagaalka ana waa aqoonsanay dhaheen guddiga sagaalka waxaa naga maqan faysal in yaa naga maqan oo madaxda ururka suxufiyiinta maab ee puntland aa naga maqan isagana telefoon baan kuwa hadalnay waxaan ku heshiinay arrintan wixii saxaafadda soomaaliya ah maanta wixii ka dambeeyay waxay ku jirtaa gacanta guddiga sagaalka way ku jirtaa waxaan codsanaynaa wasaaradda warfaafinta inaysa arrintan nagu soo faragelin ayna nagu taageerto gacan nagu siiso sidoo kale beesha caalamka intooda danaysa saxaafadda soomaaliya inay ayadana gacan nagu siiso shaqadan adag ee aan qabannay oo aan rabna hadda inaan soo saarno haddii ilaahay idmo urur saxufiyiin oo aan laba ahayn oo hal mid ah oo journalist cid walbana ay ku qanacdo saaan samaynaynaa waxaan codsanayna lagu taageero waana mahadsantihin labada garab ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusud iyaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka maanta anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinayey maxamed cabdi qalab ayaa farsameynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo